kulankan oo ahaa mid ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda naafada qaranka iyo ururo ka socda naafada galmudug ayaa ujeedkiisu ahaa aqoon isweedaarsi ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa xuquuqda naafada qaranka ugu horeyn qaar ka mid ah naafada qaranka galmudug ayaa soo dhaweeyey kulankan marka qofka naafada inuu qofa caadigiisu aqoonsada la rabaa bulshada inuu ka mid noqdo inuu soo istaaga la rabaa waxbarashada inuu soo aadaa la rabaa inuu hadlaa la rabaa aragtidiisa fikirkiisa uu ka dhiibto okay marka waxaa weeye meeshan waxaan soo dhaweynayaa xubnaha sarsare oo hay-adda naafada qaranka nooga yimid aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa waxaana aad iyo aad mar kastaba oo waa soo dhaweynaa ciddii naafada mar kasta waxu qabanaysaa cid walba meel kastoo naafa joogto waxu qabanaysaa waa soo dhaweyneynaa waana waa mahad celinayna waxqabadkii naafada naafada qaranka iyo madaxda inoo soo direen oo danaha naafada iyo arrimaha naafada laga hadlaya meeshaan sharciga laga soo saaray oo dhowaan haddii alla yidhaahdo la ansixi doonana waxaan leenahay inaysan uusan macnaha in aan aysan noqon doonin wax la hor istaago inaysan noqon doonin sharci degsan oo dastuurka uu ku yaalo oo maxay ahayday ku helaan xaquuqda ay leeyihiin dowladda uga helaan caalamka ay uga helaan dadka uga helaan dhexdiisa inuu noqon doono waan rajaynaynaa waan soo dhaweynaynaa dhanka kale la taliyaha arrimaha bulshada ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug nabadoon jamaal cabdishakuur iyo bashiir oo ka socda wasaaradda habeenka galmudug ayaa dhankooda ka hadlay kulanka dadku haddii aan laysla shaqayn oon laystaageerin oon warbixin la wada dhiibin oo dadka naafada ah aan xuquuqdooda loo hadlin waayo sababtu tahay waxay dadka naafadu ka mid yihiin ummadda soomaaliyeed oo waddanka dadka la xakumo federaal hadday tahay iyo state hadday tahay wasaaradda haweenku waxaad ogtihiin marka inay ahayd saaxiib weyn oo mandatekiina ay ka mid ahayd bahda naafada inay maaragtay la shaqayso caawiso ayna dhistay hay-ad heer state ah oo ku saab oo ah hay-adda naafada qaranka hay-adda naafada heer state ah marka mar labaad waxaan aada ugu faraxsannahay shirkan ugu dambeynna sundus cabdulaahi xuseen oo ka socota hay-adda naafada qaranka ayaa ka warbixisay halka uu maraya sharciga naafada qaranka xaquuqda naafada in loo helaa in la horumariyaa oo baahida naafada si dadka bulshada kale ay maanta xaquuqdeed u helaan ayagana inay u helaan oo la dhiirgeliyaa hadda mar dhow waxaa la ansixiyey xaquuqda naafada oo mar dhow baarlamaanka laga ansixiyey oo mar dhowna rajeyn doono bishaan dhexdeeda inuu madaxweynaha noo ansixin doono hadduu ilaaha idmo waxaa aragnaa hoteelada qaar badankooda isbitaalada iskuulada mayse haystaan meelo qaar a igsaas ay ku maraan kulankan ayaa dabajooga kulamo isdabajoogka ah oo ay cadda naafada qaranka ka qabanayso maamul goboleedyada dalka